run ahaantii banaanbaxyadaasi maalmahanba way socdeen waana qolooyin dhacayb ku fog yahay oo wadankan ka jiri jiray oo warbixin been ah inta miidiyaha la dhex dhigay oo ay tahay wiil sogalooti ah oo muslin ah inuu dilay caquur yaryar laakiin taasoo been ahayd laakiin marka horeba ay qolooyinkan iska ahayeen dad nacaybka ku fog yahay oo far rights ah laakiin ayna uga faa'iidaysteen taasoo ka dhigtay in magaalooyin badan oo kamida wadanka u k inay banaanbaxyo ku sameeyaan ay masaajida weeraraan oo meelaha dadka qaxootiga hoteelo ama meelo ay degan yihiin xaafadaha ay degan yihiin ay dhibaatooyin gaarsiiyaan laakiin dowladda oo aad maaragtay tallaabo deg deg ah oo culus ka qaaday ayaa arrintooda joojisay iyadoo haddana ay kusoo kordhayba in dad badan oo kasoo horjeeda dadka noocaasa oo aan cunsuriyiin ahayn oo bulshada in laisla noolaada jecel sida human rightska iyo ururada maaragtay dadka u dooda iyo shacabka iyo xitaa dadka muslimka ay soo wada banaan baxeen oo hadda markii dambeba ay noqotayba in xitaa iyagii laga tira batay meel walba ay rabaan inay qas ama magaalooyinka ay ka geystaan xitaa looga tira batay maxmed intii ay socdeen rabshadihii muddada toddobaad ka qaatay maalmahan ka socday meelo badan oo kamid ah ingiriiska waxaa la sheegay in la weeraray masaajido iyo xarumaha dadka muhaajiriinta ma jiraan dad ku maaragtay waxyaala kasoo gaartay
rulahaantii waxaa jira meelo ay weerareen oo markii booliiska ay maaragtay uga xoog bateen xitaa meelaha qaarkood oo magaalooyinka waaweyn ka fog ay masaajidadu galeen iyo meelo ay dadka muslim dadka soo galootiga ay dowladdu ay gabaad uga dhigtay ama meelo ay degan yihiin shelters ama hoteelaha noqdeen ama meelo ay deganaayeen ay xoog ku galeen laakiin dadka markii la ogaaday in awoodoodu ay aada u badan tahay doonayaan meelaha taarged inay ka dhigtaan ayaa laga sii saaray laakiin masaajida ay galeen iyo meelo ay jejebiyeen iyo alaaba iyo waxay masaajidka dhex yaaleen ama meelo hoteele iyo waxsaas labareeriyaal iyo iyo weliba iyagoo weeraray xitaa looyaradii caawinayay dadka soo galootiga ee xagga sharciga ka caawinayay waxyaabo badan ay sameeyeen waa jiraan laakiin dad wax ku noqday ma jiraan waxyaaba waa jiraan dad oo iyagoo meel maraya ay garaaceen waa la sheegaya nin muslimo ay tay qabteen ay madaxa ka garaaceen iyo qolooyin adugu personal dhaawaca dadka gaaray wuu yaryahay laakiin dhibaatooyin kale ay geysteen iyo booliisku waxay u geysteen ayaa aada u badan laakiin ugu dambeyn booliiska ayaa ugu roonaaday meel walbaba inkastoo oo dagaal badan uu dhex maray iyaga iyo booliiska ugu dambeyntii maxamed nuur kalimow dowladda hadda jirta oo waxaan ognahay inay jirto bil iyo maalmo aan badnayn marka sidee ayay uga jawaabtay qalalaasahan
run ahaantii dowladda tallaabo culus ayay qaaday dowladda inkastoo cusub tahay waxay adeegsatay booliis intii awood uu leeyahay iyadoo weliba ku goodisay haddii booliiska ay la tacaali waayaan oo macnaha ay noqdaan niman aad u xun oo cunsuriyiina oo booliisku aan daryeelayna ama sharcigii loogi iyo kala dambeynta aanan maqlayn inay booliiska inay ciid prime minister uu adeegsan doono military booliiska oo qaab u tababaran si military iyo booliis ah taasoo awoodda soo celin doonta laakiin weli lama gaarin oo haddeer waaba looga awood roonaaday dowladduna way xakamaysay qaar badanna way xukuntay kuwana hadda kolley tago dadkii shacabka ahaa ee waddanka ku noolaana way soo bannaan baxeenoo midab leh midab walba leh muslin leh cadaan leh madow leh diin walba leh eekalar walba leh inay qolooyinkan yihiin dad xun islamarkaana ay ka hortageen banaanbaxyo waaweyn ay xalay sameeyeen taasoo iyagana farxin u dirtay booliiskana siisay fursad ah in shacabku ay dhankooda yihiin qolooyinkan wax dhibaayo ee cunsuriyiintaana u noqotay maaragtay cashar ah inayna waddanka iyagu ayna siday doonaan waxay doonaan ka samayn karin xukunno adagna waa ku bilowday saddex sano iyo laba sano iyo sanad iyo weliba fast tracking laga dhigay oo xukunadooda aanaba loo sugin oo wax walba maxkamadii iyo wax walba loo diyaariyo durbaba lagu bilaabay qaar badanna ay xiran yihiin hadda